Barashada xirfadaha farsamada gacanta iyo weliba Quraan qaadase fursado shaqa kobcinta dhaqaalaha iyo dhalinyarada nagadanga hanooka dhiiradanga iyo hasaaranga walyaabo dalka binaasheelanka baha jariya taasayta u muuqata iyo sanado kun dambaa dalka kabadayanga magaalada hargeysa weliba iyo kumidee taha meelo sanooyin kun damba laka aragay in horumaro ku sameeyayanga goobo xirfado gacanta laka baradawa oo dhalinyaro badanga ku faa'iideysadanga islamarkaana iyo ku kamaaramanga shaqalaanta iyo ku baaqadanga tahriibka basra daahir oo ee wakiilka xaruntun laka barado xirfado gacanta iyo sharaxaad kubiya sida xaruntun iyo dorfeelayaan ku qaadayta iyo hasaarta dhalinyaro leh xirfado ka shaqaysadayanga islamarkaana iyo ku kamaaramayanga bahowka dalalka binaanshels oo na sheegay iyo hadda gacanta iyo ka hayanga dhalinyaro la baraya xirfado shildubanga markaa shaqadan muddo imka dhowr iyo soddon sanaa baanu wadnay kow baanu ka soo bilownay farsamooyin badan baanu samaynaa dadkaanu caawinaa waxbaanu barnaa shaqaalo badan baan halkan ka baxday arday badan baan halkan ka baxday inkastoo aanan tayaynin oonaan xasriyaynin inaanu iskuullo gaara u furno dhallinyarada oonu waxyaabo badan kaga badbaadinno waa maadaama oo annaga aan dee si casriyaysan aan marka hore aanaa waxba naloo barin oonu farsamo un annagu aanu baranay oo aynaan waddankeenu lahayn iskuullo horumareneed oo farsamo gacmeeda aynaan lahayn beryihii horey jiri jirtay markaa insha allaahu iminka haddii nala tayeeyo oo waanu haynaa dhulkii wax lagu baranayey iyo sidii wax loo baranayey iyo dee qaabkii wax loo barayey hadday dhismo noqoto hadday noqoto farsamo gacmeed hadday noqoto laxaamad hadday noqoto almunium haddii ay noqoto shaqooyinka kale kala duduwan qaabkii wax loo baranayey dee caawinooyin badan bay dadka u baahan yihiin hadday dhul noqoto haddii ay noqoto dhisme haddii ay tuulis noqoto hadday qalab noqoto arday badan baanu soo saari lahayn haddii annaga nala guubaabiyo oo annaga nala toosiye marka hore annaguna dad badan baanu toosinahay farsamadii waanu haynaa laakiin qaabkii dadka wax loo barayey iskuulladii maxalliga unbaa dadka lagu wadaa jaamacadunbaa lagu wadaa taa iyada lama soo eegayaba markaa marka annaga naloo yimaado ee horta annaga nala tayeeyo ayaanu annaguna wax soo saari karnaa baan aaminsanahay